hay-adda camuud foundation ayaa magaalada ceel afweyn ka hirgelisay masjidka ugu weyn magaalada munaasabadda xarigga looga jarayey masjidkan waxaa goobjoog ahaa maamulka magaalada culimo iyo boqolaal dadweyne ah maxamed faarax cigaal gudoomiyaha guud ee hay-adda camuud foundation ayaa ka waramaya xarigjarka masjidka meesha ugu wanaagsan sidii sheekhuu sheegay ama la dhisi karaa ama la iskugu iman karaa waxa weeye waa masaajid masaajidna ilaahay baa leh cid illa ma jirto cid baa loo bixiyey cid baa ka soo shaqaysay laakiinse waxaa loogu talagalay in ilaahay alla subxaana wa tacaala lagu caabudo markaa taasi waxaan iniga codsanayaa xujay nugu tahay haddaad ceelaf weyntihiin masaajidkani waa la ingisiiyey soo maaha xujona waynugu noqday xujada ayaa ka jawaabaya inigaa ka jawaabaya oo carruurtiinnaa ka jawaabaysa oo hooyooyinkaa ka jawaabaya oo dumarkaa ka jawaabaya markaa xujadaa bal horta garabka saarta ilaahay aynugu astureen qaar ka mida culimmada iyo xubnaha kale ee ka qaybgalay xarigjarka masjidka ayaa uga mahad celiyey cid kasta oo door ku laheyd walaalka masaajidka bixiyey ee marwaan iyo cidda uu baxsaday walaalka masaajidka bixiyey waxaan leenahay isagana غفر الله ذنبك ولوالديك وزوجك الله بحور العين إلهي بيتك وجنة كدسها كوكو معصومة إذا عاد ولا بحضينا إلهي ثوابك إذا هجرسيو إستغنى أنت أصلا كل دافيا waxaan u kala hogaal codeynaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay dhismihiisa ciddii soo bixisay iyo ciddii loo soo dhiibay iyo ciddii fulisay dhammaan iyagana u mahadnaqaynaa ilaahayna subxaana wa tacala waxaanu uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro oo ka aqbalo cid waliba waxay gashatay waxaan aad iyo aad baanu masaajidka reer celfi haddaan nahay u soo dhowaynaynaa masaajidka ciddii soo bixisay ee soo sadaqaysaysatay iyo kuwa fulinayaba waxaanu leenahay ilaahay dembigiinna ha dhaafo masaajidka waxaa ka muuqata lama shaxaadin masaajidka lama shaxaadin waad aragtay masaajido badan oo degmada laga dhisay oo kuwan oo kale ahaa afar shan goor baannu furfurnoo jiiga saaray waa la shaxaaday masaajidka waxaa ka muuqata dayactir wanaagsan hadeer badha saabkii gobolkaa inoo yimi wuxuu u yimi inuu furo masaajidka khayraadka ah waxa weeyaan guri ilaahay oo loo dhisay in ilaahay maaragtay lagu caabudo ilaahay loogu sujuudo waa arrin la isugu yimaado arrinkii ugu sarreeyey ugu qaalisanaa weeyaan si kastaba masjidkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay xaafadda laga hergeliyey